بسم الله الرحمن الرحيم kadib markii aan tixgelinay baahida loo qabo sida degdega ah ee loogu baahan yahay in duba habeyn lagu sameeyo maamulka golaha murtida iyo wacyigelinta ee tiyaatarka qaranka soomaaliyeed si loo derdergeliyo hirgelinta maamul wanaagga iyo howlaha muhiimka ah ee loo loo igmaday maareeyaha cusub ee aan maanta magacaabi doono sidaa daraaddeed waxaan u cuskanaynaa qodobka boqol iyo labaad farqadiisa koowaad ee dastuurka kumeel gaarka ah iyo xeer hoosaadka golaha wasiirada isla markaana qiimayn qiimaynay aqoontiisa waayo aragnimadiisa shaqo iyo kartida shaksiyaadka hoose hoos ku qoran ayaa waxaan u magacaabay golaha murtida iyo wacyigelinta maareeyaha maareeyaha guud ee tiyaatarka cusmaan cabdulaahi guure iyo maareeye ku-xigeenka oo isna noqon doona cabdikariim faarax qaare kadib markii aanu madaxda qaranka la tashanay waxa aan maaragtay go-aansanay in labadaa mas-uul loo magacaabo tiyaatarka qaranka soomaaliyeed magacii ahaan jiray golaha murtida iyo madadaalada ayuu ahaan jiray tiyaatarku markii hore laakiin maanta laga bilaabo wuxuu noqon doonaa golaha murtida iyo wacyigelinta ayuu noqon doonaa oo loo isticmaali doona magacaasaa la isticmaali doonaa waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa sidoo kale abwaankeena weyn ee soomaaliyeed ee cabdinuux yuusuf xasan oo isagu maareeyihii hore ee ahaa tiyaatarka